halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii ahdigii hore iyo kuwa ahdiga cusub waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka toddobaad oo mawduuca laga hadlayana waxa weeye wadaadnimadii masiixa oo lagu sifeeyo inay tahay tii derajadii malkisadaq laakiin aan ku heer ahayn tii haaruun oo ahaa wadaadkii reer banu israa'iil markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay faalladii aynu ka bixinnay aayaddii saddexaad ee cutubka toddobaad waxaanan garannay in malkisadakh aannu aabbe iyo hooyaba lahayn oo welibana aannu abtir lahayn sababtaas aawadeed wuxuu malkisadakh ahaa mid lagu sifeeyo ciise masiix sida ku qoran sabuurka boqol iyo tobanaad markii aad eegto qisadii malkisadakh ee ku qornayd kitaabka bilowgii waxaa ku qoran in malkisadakh nebi ibraahim uu u yimid wakhti ku habboon nebi ibraahim wuxuu ku dhowaa in la jarribo wuxuuna u baahnaa inuu helo qalbi qaboojin iyo weliba in la xoogeeyo malkisadakh wuxuu la yimid kibis iyo kamri wuxuuna ahaa wadaadka ilaaha ugu sarreeya waana markii ugu horraysay sida qorriinku uu leeyahay ee ilaah loogu yeedho ilaaha ugu sarreeya wuxuu u yimid isla markii boqorkii sodom nebi ibraahim uu ku lahaa ibraahimow way wanaagsanayd inaad soo furato wiilkaaga lood iyo dhammaan dadkii kale waanan kaaga mahad celinayaa waxaan garanayaa inaadan doonayn in dadkan aad soo furatay ay addoommo ku noqdaan marka dadkana sii oo biliiliqada adigu qaado markii la eego sharcigii ama xeerkii hamuraabi ee maalintaas waxaa biliiliqada iska lahaa nebi ibraahim laakiin nebi ibraahim wuxuu yidhi gacanteedan kor u taagay oo waxaan ku dhaartay rabbiga kan ah ilaaha ugu sarreeya ee leh samada iyo dhulka inaanan qaadanin miiq ama kab yeelmaheed ama wax adigu aad leedahay waayo waaba intaasoo aad tidhaahdaa anaa abraam hodan ka dhigay isla markiiba ilaah baa u muuqday nebi ibraahim oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaa qoran sida tan waxyaalahaas kadib hadalkii ilaah baa abraam ugu yimid muuqasho ahaan isagoo leh abraamow ha baqin anigu waxaan ahay gaashaankaaga abaalgudkaaguna aad buu u weynaan doonaa haddaba malkisadeq wuxuu u yimid ibraahim wuuna u adeegay sayid ciise masiix waa wadaadkeenna sare oo isagu innaga ayuu inoo adeegaa oo hadduusan inoo adeegin oo uusan qalbigayaga iyo noloshayada barakadaynin ma aydnaan gaarin runtan weyn ee inoogu qoran kitaabka cibraaniyada saaxiibkayaga qaaliga ahow miyaad dhib iyo xiisado daran weligaa la kulantay oo miyaa masiixu kuu howlgalay uu kaa saaray dhibaatadaadii miyaadse garanaysaa in masiixu maalin waliba uu ku barakadeeyo haddaba waxaan garanayaa wakhtiyo fara badan inta aan howsha masiixa ku jiray oo dhibaatooyin kala duwan aan la kulmay ha yeeshee masiixa ayaa dhibaatooyinkii oo dhan iga caawiyey marka ma ahan wax nasiib ku yimaada in caawimaad aad hesho laakiin waa ku talagalka ilaah waayo isagu waa ilaah nool oo kale inuu badbaadiyo uu ka caawiyo dhibaatida mid waliba oo isaga rumaysan waxyaalahaas aan idiin sheegayana waa waxyaabo xaqiiqo loo arkay bal iminkana aynu eegno waxa ku qoran cutubka afar iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad markaasoo melkisadeq u barakadeeyey nebi ibraahim oo wuxuu ku yidhi ilaaha ugu sarreeya ee leh samada iyo dhulkaba ha barakadeeyo abraam haddaba aniga iyo adigaba waxaynu ku nool nahay duni ilaah uu abuuray wax waliba oo yaallana isaga ayaa leh haddaba dhegayste miyaad ku raaxaysataa waxyaalahaas ilaah uu abuuray miyaadse la yaabtaa qorraxda ama dayaxa oo soo baxaya markaad aragto waa marka dayaxu uu afar iyo tobanaad yahay qorshayaasha dunida uu u dejiyey isma beddelaan ilaah oo qorraxdu bari bay ka soo baxdaa oo galbeed bay u dhacdaa isla sidii ay weligeedba ahaan jirtay zabuurlaha oo isagoo qudhiisaba la yaabanaa cajaa'ibyadii ilaah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka sagaal iyo tobanaad aayadda koowaad sida tan samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa masiixa noolna wuxuu hareer fadhiyaa gacanta midig ee ilaah miyay taas ku xaqiiqsan tahay dhegaystow haddaan intaasi uga gudubno maaddadii hore ayaannu iminka u gudagelaynaa maaddadan cusub ee kale ee ah in masiixu uu yahay wadaadka kaamilka ah haddaan arrinkaasi isaga ah idin guda galno ayaannu iminkana idin bilaabaynaa warqaddii cibraaniyada loo qoray waa cutubka toddobaad aayadda afaraad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba ka fiirsada ninkanu siduu u weynaa kan ibraahim oo madaxda awoowayaashiis ahi meel tobnaad ka siiyey boolidii ibraahim wuxuu meel tobnaadyo siiyey malkisadeq wuxuuna garansiisnaa in malkisadeq uu ka sarreeyey oo uu ahaa wadaadka ilaaha ugu sarreeya haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka toddobaad aayadda shanaad waa baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo runtii kuwii qoladii laawi oo helay shuqulka wadaadnimada waxay haystaan amar ay dadka kaga qaataan meel tobanaadka sida sharcigu leeyahay kuwaas waxa weeye walaalahood inkastoo ay kuwanu ka yimaadeen xanjaadka nebi ibraahim haddaba ibraahim oo reer laawi ay ka soo farcameen ayaa malkisadeq siiyey meel tobanaadyo waxaa markaasi taasoo ay muujinaysaa in malkisadeq wadaadnimadiisu ay ka sarrayso tii reer laawi ee ay hormoodka ka ahaayeen haaruun iyo faraciisii saaxiib mid ka mid ah sidaa aad ku sharfi karto masiixa waxa weeye inaad hadiyado ku bixiso magaca masiixa waxaad hadiyadaha u hibaynaysaa masiixa haddii aad wadaad tahay iyo haddii kaleba haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddobaad aayadda lixaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin kii aan iyaga ku abtirsanin ayaa wuxuu ibraahim ka qaatay meel tobanaadyo u barakadeeyey kii ballamada loo qaaday waxay haddaba kula noqon kartaa in ibraahim uu ka sarreeyey malkisadakh laakiin kama uusan sarraynin malkisadakh wuxuu ka mid ahaa qurumaha wuxuuna ahaa wadaadka ugu sarreeya haddaba ninna garan maayo sidii uu ku bartay ilaah oo welibana cid garan mayso malkisadakh qudhiisa haddii qofi uu isku dayo inuu wax kaaga sheego malkisadakh mala awaal buu ku shaqeeyaa qofkaas isaga ah ee kaama xog ogaalsana waxaa kaloo jira waxyaalo fara badan oo aanan ka garanaynin masiixa waayo waa wiilkii ilaah oo weligiiba uu jiri jiray bal hal baanse garanayaa waxaana weeye inuu yahay wadaadkayga sare maanta intaas ayaa ahmiyadduna ay tahay oo waa inaan ogaado in masiixu uu yahay wadaadkayga sare iyo inuu yahay saaxib wadaadkaaga sare haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal faalladan kitaabka ayaannu iminka horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka toddobaad waxaanan la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol toddoba iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin muran la'aan kan yar waxaa barakadeeya kan ka wanaagsan haddaba sida muuqata ibraahim waxaa barakadeeyey malkisadaq oo isaga wadaad uu ahaa markii innaga aynu ciise masiix hoos nimaadno oo aynu hoostiisa jilba joogsanno waxaannu qiranaynaa in masiixu uu sarreeyo markaa malkisadaq uu ka sarreeyey nebi ibraahim bacdamaa malkisadaq wadaad uu u ahaa nebi ibraahim haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu dhegaystayaal iminkana eegaynaa aayadda siddeedaad ee cutubkan toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo halkan waxaa meel tobanaadyada qaata dadka dhinta laakiin halkaas mid loo markhaati furay inuu nool yahay marka qoruhu uu leeyahay dadka dhinta ayuu ula jeedaa wadaadada reer laawi marka uu leeyahay laakiin halkaas mid loo markhaati furay ayuu ula jeedaa malkisadaq haddaba malkisadaq wuxuu u taagan yahay masiixa oo haddii aad isku dhiibto wuu ku qaabilayaa markii aan isku dhiibo isagu waxba iga faa'iidi maayo laakiin aniga ayaa faa'iidaya isaga faa'iidadiisu waa inuu badbaadiyo dadka oo dhan waxaanan ilaah uga xamdinaqayaa inaannu isoo celinaynin haddaan horay idinku sii wadnoo dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada cutubka toddobaad aayadaha sagaal ilaa toban ayaa waxaa qoran sida tan waxaa la odhan karaa laawiga meel tobanaadyada qaataana ibraahim meel tobanaadyo ayuu ka bixiyey waayo isagu weli xanjaadkii ibraahim buu ku jiray kolkii malkisadaq la kulmay nebi ibraahim reer laawi oo iyagu qaataan meel tobanaadyada ayaa waxay bixiyeen meel tobanaadyo intii ay xanjaadkii ibraahim ku jireen waxaa taasoo ay la mid noqonaysaa in markii nebi aadan dembaabay innaga oo dhaniba aynu dembaabnay waayo markii ibraahim meel tobanaadyada uu bixiyey wuxuu ka bixiyey oo kale kuwii isaga ka soo farcamay oo dhan reer laawiba ha ugu horreeyaane haddaba markii nebi aadan dembaabay haddana dembiyadiisii buu ku dhintay ha yeeshee maanta anigu waxaan ahay mid kaamil ah waayo waxaan ku jiraa masiixa miyaad haddaba garanaysaa dhegaystow ama ma og tahay taas ilaah wuxuu iga dhex arkaa masiixa oo isaga ayaa kaamil aan ku ahay oo waxaa laygu aqbalay kan la jecel yahay dhexdiisa saaxiibtaasina waa hadal hubaal ah oo si cadba loo sheegayaa haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminkana idin akhriyaynaa cutubka toddobaad aayadda kow iyo tobanaad waa baalka saddex boqol siddeetan iyo toddoba waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddaba haddii kaamilnimo ku jirtay wadaadnimadii laawi waayo iyada ayuu dadka sharciga ka hoos helaye maxaa weli loogu baahnaa in wadaad kale ka kaco derajadii malkisadakh oo aan lagu magacaabin derajadii haaruun marka dhanka kale laga eego waxa lagu yaqaano wadaadnimadii haaruun waxa weeye inaanay dhammayn welibana ma keenin kaamilnimo iyo in wehelnimo lala lahaado ilaah welibana furasho iyo qaabilaad ilaah lagama heli jirin wadaaddada oo wadaadnimadii haaruun lagama yoolgaarin sababtaas daraaddeed ama sababtaasi aawadeed ayaannu innagu ugu baahannahay masiixa weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabka cibraaniyada waxaana iminkana aan idin akhriyaynaa aayadda laba-iyo tobanaad ee cutubka toddobaad waxaana qoran sida tan waayo wadaadnimada markii la beddelo waa lagama maarmaan in sharcigana la beddelo haddaba innagu kama hoosayno sharciga sharcigii muuse wuxuu qayb ka ahaa wadaadnimadii haaruun halkaasoo dadka ay keeni jireen allabaryo ay xoolo dhiigood daadinayaan markaa sharcigii nebi muuse iyo wadaadnimadii haaruun way wada socotaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran ama qorriinku uu leeyahay sida tan waayo kii waxyaalahan laga sheegay waa qolo kale oo aan nin meeshii allabariga ka shaqeeyey ka iman waa caddahay in sayidkeenna uu ka soo baxay yuhuuddah oo ah qolo aan muuse kaga hadlin wax wadaaddo ku saabsan sayid ciise masiix wuxuu ka dhashay reer yuhuuddah oo ma ayan lahayn wadaadnimo dunida laga dhex adeegayo qabiilkii wadaadada ahaa waxay ahaayeen qabiilkii reer laawi markaa waa in la beddelaa wadaadnimada maadaama masiixu uusan ka imaanin reer laawi haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo weliba aad bay u soo caddahay haddii wadaad kale oo malkisadaq u egi kaco taasina waa waxa sabuurka boqol iyo tobanaad uu ka hadlayo marka la eego masiixa oo isagu imaan doonay wakhtigaas isaga ah haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminka eegaynaa cutubka toddobaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kii aan wadaad lagaga dhigin sharciga abtirsiinyada xagga jirka laakiin xagga xoogga nolosha aan dhammaadka lahayn waayo isaga waxaa loogu markhaati furay adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii derajadii malkisadakh masiixu wuxuu noqday wadaad kadib markii uu dhimashada ka sara kacay wuxuu leeyahay nolol aan dhammaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo amarkii hore waxaa loo buriyey itaaldarradiisii iyo faa'iida la'aantiisii sharcigii muuse qaab wuu yeelan waayey oo wuu duugoobay sharciga lagama heli karin waxa dadku ay aad u doonayeen waana kaamilnimo haddaan horay idinku sii wadno kitaabka cibraaniyada cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan maxaa yeelay sharcigu waxba ma uu kaamilin oo waxaa la keenay rajo ka wanaagsan oo aynu ilaah ugu dhowaanno marka ay sidaasi tahay waxaannu iminka ilaah ugu soo dhowaanaynaa masiixa waxaanan arkaynaa in sayid ciise masiix uu ahaa wadaad weligiis oo welibana kaamil ah ha yeeshee wadaadnimadii haaruun qabyo ayay ahayd masiixu wuu ina kaafiyey ilaah wuxuu inaga soo waday aadan wuxuuna ina dhex keenay masiixa bawlos oo arrinkaas isaga ah balballaarinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeen markaa haddii aynu masiixa ku dhex jirno waxaannu ku dhex jirnaa mid nool waxaanan ka soo tagnay meydnimadii hore ee aadankii ku dhintay dembiyadiisa aynu ku dhex jirnay haddaba waxaannu soo koobaynaa farqiga ay ku kala duwan yihiin wadaadnimadii haaruun iyo tii malkisadakh waxaanan u kala dhignay sida tan soo socota in sharcigu wax adkeeyo waxaana taas liddi ku ah awoodda oo iyadu hirgelisa wax waliba sharciga oo isagu ah wax dibadda ah ayaa isaguna ka soo horjeeda nolosha oo ah wax gudaha ah jidhka ayaa isna liddi ku ah nolosha daa'imka ah waxaana loo macnayn karaa sharcigii muuse iyo masiixa sida wax isbeddelaya iyo wax aan isbeddelayn waxaa kaloo loo kala dhigi karaa itaaldarro iyo wax faa'iido lahaa oo liddi ku ah wehelnimada ilaah iyo rajo la'aan ka soo horjeeda rajo wanaagsan haddaan isku barbardhigi sharciga iyo masiixa intaasi uga baxno ayaannu iminkana meeriska cutubka toddobaad dib ugu noqonaynaa waxaanan idin akhriyaynaa aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo isagu dhaar la'aan wadaad kuma uu noqon iyagu dhaar la'aan bay wadaaddo ku noqdeen laakiin isagu wuxuu ku noqday dhaarta kan ku yidhi rabbigu waa dhaartay kana soo noqon maayo adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii darajadii malkisadakh waxaa loo soo xiganayaa mar kale zabuurka boqol iyo tobanaad oo isagu ah waxyii quseeyey imaanshaha masiixa oo isagu ahaa sayid ciise masiix wuxuuna ku yimid habkii ama hannaankii malkisadakh waxaana xigashada qoruhu uu soo xigtay ay ku qoran tahay aayadda afraad ee isla zabuurka boqol iyo tobanaad markaasoo zabuurlaha oo ruuxa ilaah ku dhex jiro uu leeyahay rabbigu wuu dhaartay kana soo noqon maayo adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii darajadii malkisadakh haddaba hal maado oo ka dhigaysa wadaadnimada masiixa mid sare ayaa waxay tahay inaanay ku sallaysneen wadaadnimadiisa hadalladii looga qoray qorniinka laakiin waxay kaloo ku sallaysan tahay dhaartii ilaah markii aad eegto wadaaddadii axdigii hore ayaa wadaaddada reer laawi kuwooda ka soo farcamay haaruun gees loogu bixin jiray howsha adeegista macbudka gudihiisa ah haddaba dhaar laguma gelin in kuwaasu ay ilaah howl u qabtaan haddaan horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda laba-iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo sidaasuu ciise ku noqday damiinka axdiga ka wanaagsan marka ay sidaan tahay ciise kuma haysanno oo keliya wadaadnimo wanaagsan ama heerkeedu sarreeyo laakiin waa damiinka axdiga ka wanaagsan wuxuuna ka adeegaa axdi ka sarreeya kii hore oo laga dul dhisay ballamada haddaba maaddadan oo la balballaariyey waxaannu ku arki doonnaa cutubyada siddeed ilaa toban wadaadnimada masiixana wax loo dhigo la heli maayo waxaanse iminka mar kale eegaynaa maaddada kale ee ah in masiixu uu yahay wadaad weligiis iyo mid kaamil ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan iyaguna waxay noqdeen wadaaddo tiro badan maxaa yeelay dhimashada ayaa ka joojisay inay sii jiraan markii dhanka kale laga eego wadaadnimadii haaruun ee axdigii hore waxay dhammaadkeedu ahayd dhimasho haaruun wuu dhintay muusena wuu dhintay oo dhimashadii haaruun waxay reer banu israa'iil ku noqotay naxdin isla sidii tii muuseba ay ahayd oo geeridooda aad baa looga naxay hase yeeshee tii haaruun baa aad iyo aad ugu xanuun badnayd iyaga waayo haaruun wuxuu ahaa wadaadkooda sare waayo wuxuu ahaa mid ay aad iyo aad u garanayeen isaguna wuxuu garanayay dhibaatooyinkooda iyo sida ay dhanka qalbiga ka dareemayeen maxaa wacay wuxuu ahaa wadaadkooda markii uu cidlada ku dhintay waxay ahayd in mid kale ay ka doortaan wiilashiisa ha yeeshee aniga iyo adiga dhegaystow waxaan leennahay wadaad aan isbeddelaynin waana ciise masiix masiixu waa mid nool oo had iyo goorba innaga inoo soo ducaynaya haddaan horay idinku sii wadno kitaabka cibraaniyada ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda afar iyo labaatanaad ee isla cutubka toddobaad waxaana qoran sida tan isaguse wuxuu haystaa wadaadnimadiisa aan beddelmi karin waayo weligiis buu sii jirayaa haddaan intaasi ku soo ekayno dhegaystayaal barnaamijkan ayaan rumaysanahay in aad garateen sida wadaadnimadii masiixu ay kaga duwaneed wadaadnimadii axdigii hore ee uu hormoodka u ahaa haaruun markii uu dhintayna waxaa dhexli jiray wiilashiisa oo kan macbudka ka adeegaya oo noqonaya wadaadka sare waxay ahayd inuu ka yimaado reer haaruun wadaadnimada masiixa la kala dhexli maayo waayo masiixa ayaa weligiiba wadaad ah
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin